shirkii adisababa iyo kuwii jabuutiba waxaanu istusnay inta wadahadalladu noo socdaan ciddii naga carqaladaynaysa ciddaannu markaa u jeednaana waa puntland iyo dowladda dhexe inaannu meel uga soo wada jeesanno si qayaxan bayna hadda faragelin uga hayaan dalkan sooliya sanaag iyo cayn khaasatan magaalada buuhoodle waxaa markaa heshiiska iyaga ka mid ahaa kow inaannu arintaa ka wada shaqayno meella uga soo wada jeesanno airbortka buuhoodlana oo ciddii xamar ka imanaysaa isagay ka degaysaa waxaan u malaynayaa qolyahan puntland iyo ku dhulkay soo maraan oo khaatumo ma soo dhex maraan laakiin waxay ka soo wareegaan xaggaa iyo etoobiya gambarey iyo xaggaa kilinka ay soo maraanoo xaggaasay ka soo galaan waxaan u malaynayaa fasax waxay warsadaan qunsuliyadda garowga joogta marka waxa cusub ee meesha ku yaallaa waa kow eedayn aanu ku wada eedaynay dowladda dhexe ee xamar iyo puntland fadqalalada ay wadaan iyo xasilooni la-aanta ay ka wadaan sooliya sanaag iyo cayn si qayaxanna waa u wada tilmaannay waa isla ogolaannay inaannu meel uga soo wada jeesanno wax laala wixii wadahadaladana diidan airbortka buuhoodlana wixii aanu u aragna inay fadqalalo wadaan wixii ganacsi iyo horumarka dalka dhib ma leh yaa nabad ku imanaya nabad ku joogaya laakiin wax laala wixii wadahadaladana ka soo horjeeda qolyo faragelin nagu haya oo iyakoo xamar jooga iyo puntland iska kaashadeen ay rabaan waxaa danta yadu nahay annagu fasax uga qaadan mayno garoowe iyo xamar midna waxaa danta yadu nahay annakaa leh annakaa ammaanadaa naloo dhiibay maamulka sooley sanaag iyo cayn waxaan umalayaa somalilandna mandateka way ka haystaan shacabka dhulkan inaan wada hadallo inaan isla abbaaro